wasiir ku-xigeenka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ene xildhibaan ka tirsan maamulkaasay aba-aw suufi xaaji arfaan marka hore ha ku dhawaaw warbaahinta koonfur galbeed gaar ahaan warsan radio baydhabe e wadani news labaatiyo afar dot com iyo garcia dot com bismillahi raxmaan raxiim ciid ciida umahadsantiin dhowrka raadi meelin isku kooye walow oo aan macnaha warsan aniga xiriir erar badelena dhinaca wasaaras ahaan iyo ka shaksi ahaanba salaam ciida mahadsanta sidaadan inka cajiibtay waraysigana kilo weeldhana markan ka horeytamay baa kuweydiiyey qaaradda yurub sababta isinhaan deerteen may hayd waa su-aal lambaahanyo waaye kasakorta geelka xaaladda oo wadanka marooy meelo keliya oo walkeelo kuramaskabudbuugintoona macnaha wacyigelina sheegna xaaladda jirta lamada xaaladoodba iska jirta tan abaarta tan siyaasadda banjuulola sheegna laakiin hadafkaana oo targetkaana way bayaa tan abaaro waaye kasi hadda may roogtanaa wadanka holland holland shaleediya koytana omboney wadamo hor hangmartena jarta siisina suu badan wacyigelinta ku eedan walan gobashooda dadka ka dhibaataysan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya wallahi weba hamarnay wadanka ingiriiska hamarnay wadanka ingiriiska markuun hamarnay kulleyta ayaama haroognay secondly hadduuba koynay in wadanka holland netherland meelo sidoo ani dhawaay wasiir ku-xigeenka sportiska ataka waana weba haddana talooyin yaa wada hayna haddana afsashaba wada fadhiyna meeting wada jirna dankeed macnaha unwala un koyna way beetaa ilaa way bay socdaan jaaliyada inta oo scandinavianka oo dhan wada deganaa socona sida germanka oo kale denmark denmarka norway sweden finland iyo seedan haddii ilaahay kiraal naqada oo haddii ilaahay nin fududaay safar ujeedadii inkuwiinsa ada sheegtay inaysin walanqobatan dadka ka dhibaataysan gobolada koonfur galbeed waana isin wacyigelidaan dadka rogaan qaaradda yurub dadkiisin hala kulanteen ingiriiska roogay wejis ayaa kala kulanteen wallahi un tan oon wadno way bicitahan qofka bini aadankeed ilaahi xaqaada fulaan oo kaalmada la araw iyo damiirna jiro damiira jiro damiirka way balfadee tan ingiriiska way bahala kulugnay heer un macnaha undergroundka militarinka un kutuugsano un bacyaalkana fidsano hayti waana guul iyo wayba kadirnay kulley tagyaraan badnan walaa keelni marka wayba kin sheegayen tanqomiiloniskaawebeta haddaa miin hore haddaan walkiin sheegay halkumiila dadka oo gobol golmidiga meelniskoen wallahi gabdoosoo daabitaagka furan wallahi oo bilahi oo tallahi boqol iyo soddon siyeed kun laka aruuri marka wayba qabay ana arintun haddii oon reer koonfur galbeed un surum walaa caalam walanka fadaan walaa dowlad kale walanka fadaan laakiin may la fade waay wayba la fadee ilaahay macnaha walaan adagsi haddaad jaabka ka jira ilaahay dinta aakhire lakiin su-aale markaan wayba eed eedan ku codsadee eedan ku wacyigeliye unna masinka qaado korna walaa ilaah isinka qaade laakiin isina niyeysada un wal sheego kulelena maahine haddii un wal un meelun walka sheegno kol isna dhiibnaata tankal wala dhiibmayso isna ishaksiyadin iyo dadna maxamadan waaye qaban kuley daba an taasaan aragay unna wacyigelintaas maahin qofka jaabsha walaa jirmaa kalbaa kurin laakiin waqtiga hadda jira waqtiga hadda jira haddii oo nockiin sheega wayba jira video jira oo aan ka hadalo oo aan kula ilmayo kula ooyo oo dhiig kara iyo kidhi iyo handhiki dadkun tumunbiro kore lakuro tumunkaasbir argoo jiro hataa hal dolar nan oo bangiga kirida waayo taasna wayba oo haytay tijaabi fiiri dadka heerkii horoogan haddana wayban sii naqday iskoolka eleven january aan bikidaay iyo ciyaal bay dhowdii oo dibadilan roogeen ilaahay kheyrsii yar araan awistay iyo wayba eray abaa onag lacaga aruurinoyna lebeysada markaan aruurin wax kala hadalaan miilun wayba aray yuunkii ma hal hal dolar hayn diiba fiican boorishka kari miska loo lama kiil bariidi hataa dadka lan kari marka taasii la waayo taas aawadiya markii la waayo wayba aray hayn haddii wayba si soconay arday badan oo jaamacadoon oo ingiriiska iyo dikadan iyo jaamacadda aan adikidi oo di oon macnaha artiska hayti isla socono waana facebookun hadhikiun oo isroogno iyo naftirso yabohi haddana kala socdan intii oo niil aruuriyaan oo fundraising kaasi marka tan ol waysin walaalkay way beetaa haddii un koonfur galbeed un ena wayba ka areenanka siyaasadii wayba kaleyaa may qobateen may suubdan war ada markii wal qobateen may may qobateen iyo maytadi araas wayba warba meelun had wayba yaaleen arin oo taasi kuminayaal ummado dhammaado saddex boqol iyo siyeetan todoba ilaa afar boqol iyo la jiro dhamaad ee hadda marka anagula qabe walaalnimaday waba siin sheege mar kood mar labaad mar saddexaad warbaahintan oona alxamdulilah un geeguna helni oo ilaanka maadiyaan warwala una marsigoona mano message oo way buaxanan kastaawadaas waay ana geega familkii fahmi kortaan iday way balka aamee lama waqti balka aamee halka waqti kale way bahan dhiiboone meelasayaan dhiiboon kulleyta intaas waay ulujeedadiisin yurub unkoyti keliya een may waayaha inaysiin dadkii ha ku jeedaan qoomiyadda digile mirifla gaar ahaan koonfur galbeed dadka degow inaysiin wal ku qaadana umboonay soomaaliwiinna dhex galaasana wala ku qaadasa
wallahi unuma banin salbasama sababto ee dadkaana maaba iska laayi korna sababtin iska laayi korna way beetaa koombiyaalkana qaadan fagoyna sababto ee dadko intum oo macnaha iyo walma dhiibin karoon dadkaana dadki wala dhiibin laakiin hal meel oo diyhiisa walaagii laka hagaajiye number meelo walka dhiibooy un wayba jirtee in inti laka hagaajiye sida bensaniyaalka oo kale inti laka hagaajiye i don't mind ana ana nan walba wayba aroyahe cabdalla sharif eele ay ka hagaajiyoy ee sidaasay cabdalla sharif eeleyse walaagii daqlaha gal walal kala xisaabtamin kor waay walaagii suubeon wal ofaylan waay lugada ogiyo waay marka abaaw akaankay ayagsuway markaan lahay inta qof oona qabrin inta qof oo bergeyta wadi lambaahda oo wardiyan si olo yani si lam fokad yan weelani tira koob ahaan aan weydiyaani helo wayni laakiin hadway ba noo goon tahan ehelka soomaali weyn ma ee ilaahayow walaagi la fado ahaaday kasacyaalkana jirtee la surmaan sababto ee may kaalaayo koro mudun dhammaadoy dad oo aloolgii oo macnaha oo aloolgii oo macnaha oo iyo isku tutoosan oo macnaha dhigin maba kahalaayo korno damir yala fade dadka damirka le wala dhiiboyen ahla wasaalam unina aan damirka lahayn xisaabta mooyne una jirta sulmaan laakiin saasitan wacyigelin wadna dadkaana isku dadka masaakiin ah waaye walbadan la sheego fadaayan isku ogta cadow badan a jira oo macnaha leyn cadowgaasi arwayt waqti xaadirka waqti oo walla macaarada miya nagaadka shalay way bicilayaniyow dowladda niridoy la socote war dowladda ridi iyo teeginaaki waqti shamee waqti kasta waa waqti oo macnaha xasaasi ah arrinta kasteeda marka insha allah ilaahay macnaha kulubtana dum ilaahana macnaha walwalbana awooda walwalbana difaaca karo dhinin kale een sidoona ogsagna dhibaatooyin badan yaa mayba ka jaraan ahaa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya dowladda soomaaliya mucaawano badan ah hadeeraasa ama daqli badan oo lanka talagalay ee deegaanadaasi hadeeraan een qaaradan yurub oo na roogna xataa may jaraha wadanka ana rooga norway een cololo oo bileerin oo lagu- lacag laku aruuriyaha islamarkaasna lafadaha ini laka taakulay ama laka caawi een dadka ku dhibaataysan een guud ahaan soomaaliya daqligaas dowladda lahandirow isiin walahaasiin ku deerey
kolleytaba hadda isku ogtada sheekadii hore ma jirta guddiga qaranka walaaraa jiraan guddiga qarankana koonfur galbeed guruubaan ka jira marka haddii oo guddigaas qaranka walaag hadhii oo macnaha yactu hadhii sidwaasiyaan iyo mas-uuliyidio qaadaan laakiin waqti xaadirkan guddi ninka jira meelo oo wala meelaa ka dheo beesada guddiga qaranka laare beesa soomaali dhan oo leesheena meelasee unin kolleytaba qaybtan dadkaaseeda kusigaya waana kala xisaabtamay een ururo badan oo een guda roogana jaraan oo dad caawiyayaan ururadaasay hariira lalatina meelo dhibaatada jarta antilmaamasana ombonay iyo lay een fiiriyayaan meeli fadayaan walka qeybiyayan maya maya maya wallahi runta markaan kii sheego wada shaqeyn faylan jirta sababtoo eh ee urur kastoo meel roog runtii aragotino walaw qobdoy walan baahan waay buno hataa walalka amar kore maskala ma in weelo waayta maskala ma in baahanay la arag kormay runtii ee xaaladda meelo markaad dhex roogto fahmi la fahmi kor kasteeda ee unina macnaha intina hoos kuwa mamee geeg way badan kastoo argoyte agtaanan oo wayba arag sida fadhiyo wayba aragaase ee usoo suubay maskala suban wayle aragaas kasteeda marka saasitan wada shaqeynaan oo dhexaysa wada tashan oo dhexaysa darteed haddana dadweyne isa cab haddiin jiri fadna mushkilad badan aan hela fadnin afrikaan mayala kulama fadni niyow aan wayba hadalkay mar walbaba boobe boobe ilaahay naqono ilaahay tuunan ilaahay noofiyo baahidon iyo cudurkan guud ahaan dadka ka dhigan sidahay soomaalida gaar ahaan een, dadka ka jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya may era fadhi ama may inka baaga fadhi wallahi wayba jirtee badanaan mayta raas bir laba la iska baduujiya raas maamaado maamaado kan wayba araase abaarbaase eeba dolom walaalnyogay wayba siin sheege soomaali weyn iyo inta oo ka abtirsidaas koonfur galbeed war nimanyahow borogaraamkan oo geedka socda haddii un dadnimadan haska saaro waayn haddii cadka una fadaana oo unu mar walba hamiyoyn walaan ningidiidiya kamid naqdaas anwaybasin guabiye dhinac arrimo siyaasadeedna arrinta geeg wayba deegan tahan ummadun intii macnaha la kaalmay nan kasta waybo unogshe bii nadiifa dhamooy iskol nadiifa seedooy unogoo biyo biila-aanta ee miskale biyo wasaqa dhamooyan macnaha unugaasa lamid ay marka wayba siinka tuuge oo siinka codsadee boqolkiiba boqol siinka codsadee inti macnaha saddexda waqti hal waqti lan dhaafo intaas sabka faayaba hal waqti lede oo aadi aa kule dhaafo ilmo ma eh من لما لما دولار واي افر دولار واي اذا تي يوكس افر دولار دي كويت اذا بات دي سو 120 واي بقول له 20 دولار واي marka aan wayba qabe beesla adduunyadu may fado yuun kastoo meelo akaan ku olkaari daamshiil cabdalla sharif celag qor misanki kale oo dilata aaminsanto wal wala deersiila tadliiba aan kulay taas hadalkay koo fadi una inaan in ducaya socda ka jirna safara ka jirna waa shiiga mugdo degamoyna laakiin shiika mugdo degamaan wal orkestoo yar scronganagadon insha allah abtiyaalkay adeeryaalkay horyaryaalyow isagana kulley tuhani ducaya intaas farayfaday kaasmay bahayay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ene xildhibaanka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya aba awow suufi xaaji arfaan oo usahto roga wadanka holand eeda amaasanta wasiir eeda amaasintin ilaahay khayr siinsi waqti xaadirkun waqti munaasib aan waraysateen وقت مناسبة وعي قلنتي مدة كل وقتين نزعي وقتين نزعي